maamulka degmada guraceel ee wasaaradda walbarashada galmudug yaa isku qaaladayeen dadaalo la fadow in fursad walbarasho lanka abuura uu laata baahyo gaarka gaba oo diiwaangelintii ku bilaawda doonta xafiiska arrimo bulshada degmada guraceel iyoona maamulka sheegeen in dhawaanyo daafuro doonan iskuulka dadka baahyo gaarka gaba gaar ahaan dadka dhagaalayaalka ee ka nool degmada guraceel ankoreyntii agaasimaha dadka baahyo gaarka gaba ee wasaaradda walbarashada galmudug yaa ku hadlay muhiimada kulanka caruurtaasoo caruurtaasu guryaha ka soo saara iskuulka keena soo diiwaangeliya hala soo diiwaangeliyo muddo shan iyo toban maalmood ah ku soo diiwaangeliye ka bacdi degmada iskuulkii keenayda anigana waa soo noqonaa markaa soo noqdo aniga bilaabayo waxbarashada aniga u bilaabayo ka bacdina wasaaraddii waxbarashada macalimiintii waa idin siinaysaa anaa ka keenayo anigaa wasaaradda ka tirsan anigaa ka socda waxbarashada waa idinsiinaya wasaaraddii waa idinsiinaysaa marka idinku waxaa waaye inaad guryaha ka soo baxdaan idinku guryaha ka soo baxdaan oo waxbarashada u baahataan taasaa laydinka rabaa oo soo diiwaangelidaan dhanka kale ahaana kumid ee waalidiinta dhaliy owlaada iyo weliba mahadnagina maamulka degmada guraceel ee wasaaradda walbarashada galmudug barnaamijkan maanta aada noo keenteen booskii la rabay oo loogu baahida badnaay ayuu ka soo baxay shakhsi ahaan aniga markaan hadda iska hadlo aniga dadka meeshaan jooga gabar baa iigu jirta oo keenay waan ka waayey meel aan wax uga baro degmada gurcaal hadda waxaan rabay inaan xamar u wareejiyo u qaado waxaan qabaa qof kasta oo reer gurceel ah oo ilmaga gabadha aniga ii joogta oo kale uu joogana waxaan rajaynaa inuu baahidaas ila qabo oo ila dareemaya xanuunkaas iyo dhammaan intii ka soo qayb gashay iyo wiilka wasaaradda waxbarashada naafada baahida gaarkaalho noo keenay waa mahadsan yahay boqolkiiba sagaashan waana sugaynay alxamdulilah shukri rabbialcaalamiin waa ka mahad celaynaa dhanka dambeyntii hokayaha degmada guraceel bashiir salaad yaa sheegay inka maamul ahaan iyo ku goonta sidii walbarashadii on hela lahaayeen dadka baayo gaarka gaba dalka iyo juhdiga aada soo gelisay in bulshada gurceel gaar ahaan dadka baahayaha gaarkaa qaba ee maqalkala inay helaan waxbarasho firii ah oo lacag la-aan ah islamarkaana guryaha ay ku jiraan dadkaas in laga soo saaro waxna la baro innaguna ka maamul ahaan waxaan qayb ka qaadan doonnaa inshaa allah oo aan bixi doonnaa meelihii ay dadkani iskuulkii ay dadkani wax ku bara lahaayeen oo maaragtay waxuu ahaay lagu sii oo ay ku qaadan lahaayeen casharada inta guryaha joogta ee halkan goobtan ka maqanna waxaan ka codsanaynaa inay runtii isdiiwaan geliyaan oo ay yimaadaan xafiiska arrimaha bulshada maamulka degmada gurceel oo runtii ay ka socoto isdiiwaangelinta dadkan